asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu ku soo qaadanno howlo kolba hawshu dhanka ay u dhacayso midanna waxay u dhacaysaa dhanka waxwada cunka iyo isdeeqsiinta in wax la isdeeqsiiyo marka laga hadlayo waxwada cun iyo isdeeqsiin dee hadalka laftiisaa la isdeeqsiiyaa hadalka in la qaybsado ku fiican yahay sidiisaba caanaha waa la wadaagaa oo iyaga laftooda waa la wadaagaa raashinkaa la wada cunaa doogga ayaa la wada daaqaa biyaha la wada cabaa haddii eebed sideeda wax isdeeqsiintu waa shay qaali ah shay qaali ah oo weliba soomaalidu ay caan ku ahayd weeye in wax la isdeeqsiiyo in wax la isdeeqsiin jiray waxaa tusaale ahaan kaaga fulan xataa nimankii murtiyaanada ahaa gabayi jiray markii nin gabay tiriyo ee gabaygiisa dhaliil loo helo ee nin kalaa wuxuu soo tirin jiray gabay kale oo dhaliisha gabaygaa loo helay lagu deeqsiinaya kii soo tiriyey markaasaa kaas gabaygu ka xidhmi jiray kaasaa gabayga laga xidhi jiray see looga xidhi jiray dee waxaa deeqahayey hadalka la yidhi baa deeqahay hadduusan hadalku ku deeqaynin oo aad aduu looyarnimaan bartay uun soo taagan tahay adoon gar qaadanin markaad been uun la soo istaagto oo aad gardiidna noqoto looyarada dabeecaddooda waxaa ah haddii ninka la xukumo xitaa maxkamadda wuxuu dhaha rifcaan baan qaatay maxaa rifcaanku dib baan ugu noqonaya way kiiska igi jabnaa waxaa weeye qof baa laga yaaba xaqiisa in lagu tumanaya intaas taas marka xagga inaga dhig waa masalo kale oo adduunku maarata maanta uu dhaqan ka dhigtay ama uu hawlo ka dhigtay dee innaguna aynu dabarlabood noqonnay haddii marka aynu usoo laabanno mideenan caadiga wax walba isdeeqsiin ayay u baahan nin marka balaayaha oo yaa ritibuu qalay eshow wuxuu rabay inuu allabarye dadkii baa isu yimid markii dadkii isu imaadeen xamuulkii uu ku xisaabtamayay mid ka badan ayaa imaaday markii hore waxaa laga yaabaa inuu dad un ritow ku filan yahay oo laga yaaba qaarkood inay hilib la tagaan waagii hore waxaa kaloo ceeb ahayd aan idiin sheege haddii neef meel lagu qala ama heer ay allabari qabaan hilib la qaado oo meesha allabariga laga qaado oo meel kale la geeyo ama hilib la qaado oo weel lagu qaado oo ree hebel loo geeyo ceeb bay ahayd waxaas ceeb bay ahaayeen waa dhaqankii soomaaliga hore hadda laakiin waxaa laga yaabaa inta nin aroosa gurigiisa neef lagu qalo in neefkiiba hilibkiisa qayriin lagu kala qaato taasaa laga yaabaa waagi hore laakiin ceeb bay ahaan jirtay waa markii xagga dhaqankeenna laga hadlayo in raashinkan la cuno ceeb maaha in cuntada allabari bay ahayd dadku cunaan duceeyaan ceeb maaha laakiin dhaqanka soomaaligaan ka hadlaya anigu waxaan ka hadlayo in hilib qayriina la qaato rag laga dulqaato oo dadku intay tunka kula tagaan ay meelo kale la aadaan ama guryo ay ku karsadaan la aadaan ama meelay oodkac kaga dhigtaan ay la aadaan ceeb bay ahayd midaan ka hadlayaa taa laakiin ma ahan in cuntadu ay macnaha ceeb tahay cuntadu ceeb maaha caadi wey waa la qaadan karaa sidaas marka ninbaa neefkii u qalay dadkiiaa ku soo batay e hilibkii oo bisil buu marlabaad ku noqday marlabaad ayuu ku noqday hilibkii oo bisil awl horde hilibka habkii loo jarjaray cadad waaweyn buu ahaabaa laga yaabaa markaasuu yaryareeyey wuu yaryareeyo sida suqaarkii buu ka dhigay isagoo suqaar camal uu hilibkii ku daray cuntadii raashinkii wuxuu isku daray hilibkii suqaar camal wixii buu israaciyey dadkii daad wuraac kaga dhigay waa dherjiyey markuu dadkii dherjiyey baa nin baa yidhi waryaanio hebelow siyaa waa markii hawsha dhammaatay si oo ruteyni hilibkiisaan la yaabee farabadnaya dadka seed u gaadhsiisay oo see dadkii u deeqay markaasuu mahmaadan cajiibka sameeyey oo eray bixintiisii ah ayuu soo tuuray wuxuu yidhi haddaan hilib dad gaadhsiin waayey mindi baana haysane ha la ogaadiy haddaan hilib dadeeq siin waaye mindi baan ahayne ha la ogaado eragaasu aad iyo aad ha kuu galo wax ama ha yaraado ama ha weynaade waa in dadka la gaadhsiiyo ay weye ujeedada waa midda labaade waa inaad qalab leedahay aad wax dadka ku gaadhsiin karto qalab inaad leedahay wey waad wax ku qaybin karto ama wax ku gaadhsiin karto dadka amaad wax isaga dhicin karto bal aad fiir wax isdeeqsiintii ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa qalabka laftiisii waxaasoo dhan waa inay dhegaystow ku galaan haddii aadan ugaadhahay mahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi ninna waxuusan kaaga turaynin loogama turo